rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way abxidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
bismillaahi raxmaan raxiim afur wanaagsan rabadan wanaagsan waa labada bisha abriil sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhawaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegaysataane kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doona ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhagkuhayntiisa ka sokow weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkuna aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeentiriska rabadaan waa labiyo toban abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari kara keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso dhagaysiga barnaamijka ilaalinta habraaca waa muhiim inta aan hawada ku jirno anigu axmed maxamed ah iyo cabdicasiis rabbaani ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka sodolkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqor weydiimaha ayaan markan toos u gudagelaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhegaysta walba mar qura ayuu fursad u haystaa ka hor inta aadan soo tiigsan iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd haddii jaaniskaagu dhammaado waxay ka dhigan tahay in habeen dambe aad helayso ka kugu soo horeeya intuu barnaamijka socda waxaad ka soo wici kartaan eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex weydiinta ugu horeysa ayaan markan soo qabanayaa iyo cabdicasiis waa hagaag axmedow aad baad u mahadsan tahay weydiinta ugu horeysa ee barnaamijka kasmaal caawa waxa ay markaasi ku bilaaban doontaa waa su-aal diini ah waxaan rajaynayaa in dhagaystayaasheenna markii aanu ugu celino saddex jeer ay jawaabta haleeli doonaan su-aasha ugu horeysa waxa ay u dhacaysaa sida tan dhagaha inaad furtaan ayaynu rajaynaynaa sheeg saxaabigii uu sida nebi moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee uu ugu duceeyey allow badi maalkiisa awlaadiisa una barakay wixii aad siisay haddii mar labaadan ku celiyo su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan sheeg saxaabigii uu sida nebi moxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee uu ugu duceeyey allow badi maalkiisa awlaadiisa una barakee wixii aad siisay haddii marka ugu dambayda aan ku celiyo su-aashan diiniga ah waxa ay u dhacaysaa sheeg saxaabigii uu sida nebi moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee uu ugu duceeyey allow badi maalkiisa awlaadiisa una barakee wixii aad siisay waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka warcelin doontaan insha allah
addoonka sodolkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba
waxaan u gudbayaa markan qadadka aan soo dhaweeya dhegaystaha ugu horeeya habeen wanaagsan habeenowda waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa magacaygu waa abdulaahi waxaan joogaa badgeley cabdi fataax cabdulaahi noo sii dhammaystir abdulaahi abdulaahi baan waxaan joogaa badgeley degmada dharkeenley Haa.
haa soo dhawow toddobaadkii dhammaadayna dadkii guulaysa ayaad ku jirtay Een, waxay noo taalla weydiin aan doonayno in aan ka warcelino
haddii aan isku dayo waa cabdiraxmaan cawf
waa tahay inaad haleeshay iyo in kale waa hagaaga axmedow dhegaystaha ugu horeeya oo ahaa cabdifataax cabdulaahi oo dharkeeli naga soo wacay su-aashii diiniga ahayd ee aanu caawa barnaamijka ku daafurnay jawaab khaldan ayuu ka bixiyey
sidaas daraaddeed waxaan kusii soconaynaa qadadka kale aan soo dhaweeyay dhegaystahan halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam raadiyaha iska fogee marka hore magaca buuxa noogu bilow
magacaygu waa cabdiladiif cabdulaahi oo dowladda magaalada kenne
cabdilatiif cabdulaahi ibraahim waaye soo maho
maaha
dharkeenle iyo sida lagu yahay
waaligu wanaagsan yahay
waxaan soo bandhignay weydiin aan doonayno in aan ka warcelino
waa anas bini maalik
waayahay axmedow n cabdilatiif cabdulaahi ibraahim oo dharkeeli naga soo wacay jawaabta su-aashii la weydiiyey uu ka bixiyey waa jawaabta saxda ah waa anas ibnu maalik
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أطعد انتهايا بالخير وجهك ربي ونبري cabdilatiif cabdulaahi ibraahim oo dharkeenley inaga soo wacay waxaa u suura gashay weydiinteennii koowaad ee barnaamijka inuu ka warceliyo markan aan usii gudubno weydiinta labaad iyo cabdicasiis
waayahay n axmedow weydiinta labaad ayaynu u gudbi doonnaa weydiinta labaad waa isla su-aal diini ah waxay u dhacaysaa sida tan soo socota dhegaysta waxaa lagaa doonayaa kumuu ahaa saxaabigii damcay inuu hijroodo ee loo diiday hantidiisii dabadeedna wixii hanti lahaa isaga hijrooday isagoo faramaran haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan kumuu ahaa saxaabigii damcay inuu hijroodo ee loo diiday hantidiisii dabadeedna wixii hanti uu lahaa isaga hijrooday isagoo faramaran haddii mar saddexaad aan ku celiyo dhegaysta kumuu ahaa saxaabigii damcay inuu markaasi hijroodo ee loo diiday hantidiisii dabadeedna wixii hanti uu lahaa isaga hijrooday isagoo faramaran waxaan filayaa in jawaabta saxda ah la haleeli doono insha allah
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta bilkhayr
qadadka iyo dhegeystaan haddii aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum habeen wanaagsan ayaan ku leenahay adoo codka sare u qaadaya noogu bilow magaca oo buuxa nuuradiin cabdulaahi degmada dherkenle
Mm, nuurudiin cabdulaahi ibraahim saa soo maho ah
dharkeenle iyo sida lagu yahay
waaligu wanaagsan inta ka warqabo
waxaa inoo taallaa weydiin aan doonayno inaan ka warcelinno aan dhegeystayaasha usoo bandhignay horay usii gudagal
haddaan isku daya waxay noqonaysaa waa suhayb ruumi
noogu celi
suhayb ruumi
waayahay nuuradiin cabdulaahi ibraahim oo dharkeelay naga soo wacay n nuuradiin cabdulaahi jawaabta su-aashii markaasi ahayd diiniga jawaabta uu bixiyey waa jawaabta saxda ah waa suhayb arruumi
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
بالخير وجهك ربي una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta بالخير
addoonka sodhonkada beri
wuu mahadsan yahay dhegaystahaasi nuuradiin cabdulaahi ibraahim oo dharkeenley inaga soo wacay waxaa u suura gashay weydiintii labaad qofkii ugu horreeyay ee soo galay ee ka warceliyay inuu noqdo markan weydiinta saddexaad ayaan usii gudbaynaa
waayahay axmedow n weydiinta saddexaad n waxa ay u dhacaysaa sida tan soo socota waana su-aal iyana markaasi diiniga su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan dhegaysta dhagaha u fur kumuu ahaa saxaabigii colkii reer quraysh ay qaban waayeen ee orodka ku daaliyey haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto kumuu ahaa saxaabigii colkii reer quraysh ay qaban waayeen ee orodka ku daaliyey haddii marka ugu dambayda aan ku celiyo su-aashan diiniga waxay u dhacaysaa dhegaysta kumuu ahaa saxaabigii colkii reer quraysh ay qaban waayeen ee orodka ku daaliyey jawaabta waxaan rajeynayaa in la haleyli doono insha allah
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا جواي أبعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي waxaan u gudbaynaa dhanka iyo qadadkii dhegeystahan hallo asalaamu calaykum waa tahay dhegeystahan khadka iyo ka baxay waan ka gudbaynaa waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxay noo taalla weydiinta saddexaad ee barnaamijka qaadkan iyo dhegeystahan hallo asalaamu calaykum sidoo kale dhegeystahan qadka iyo ka baxay waan ka gudbaynaa waxay noo taalla weydiinta saddexaad ee barnaamijka waxaan doonaynaa in aan u helno warcelin saxan su-aashan ayaa inoo noqonaysaa midii saddexaad dhegeyste ka warceliya ayaan doonaynaa inaan helno hallo asalaamu calaykum habeen wanaagsan Een, waxaad lagu bilowdaa shan qarna waad ku dhex jirtaa haddii gees aad uga baxdo way fiican tahay magacoo saddexan axmed muuse noose dhamaystir axmed muuse axmed waa tahay oo ceelasha ku sugan Een, usii gudagal warcelinta noogu celi Cab- codka adoo sare u yar qaadaya
waayahay n axmedow dhegaystahaasi axmed muuse axmed oo ceelasha naga soo wacay su-aashii saddexaad ee barnaamijka oo u dhacaysay kumuu ahaa saxaabigii colkii reer quraysh ay qaban waayeen ee orodka ku daaliyey jawaabta uu ka bixiyey waa jawaabta saxda ah waana almunder ibnu camar
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا جواي أبعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday waa tahay markan waxaan u gudbaynaa weydiinta afraad ee barnaamijka
weydiinta afaraad ee barnaamijka waa weydiin taariikh ah waxaana ay u dhacaysaa sida tan soo socota dhegayste waxaa lagaa doonayaa sheeg sanadkii la bilaabay bixinta abaalmarinta caalamiga ah ee nobel peace price ama nobel price haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg sanadkii la bilaabay bixinta abaalmarinta caalamiga ah ee nobel price haddii marka ugu dambayda aan ku celiyo dhegaysta sheeg sanadkii la bilaabay bixinta abaalmarinta caalamiga ah ee nobel price waxaan filayaa inaad ka jawaabi doontaan ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير balaayadu way abxidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye qadadka iyo dhegeystaan halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaca oo buuxa noogu bilow
walaashay waa ku salaamay axmed alhaadi dhammaan baaraadima ramadaan kariim afrowna afur la mid ah
baa ismaan axmed cilmi degmada waa beri oo gaarta banaadir
cismaan axmed cilmi habeen wanaagsan soo dhaweeyaan mar kale ku leenahay een, u sii gudagal warcelinta
insha allah saasa beesaasaan isku daa insha allah waxay noqonaysaa kun sagaal boqol iyo koydii
kun sagaal boqol
iyo kow
waayahay axmedow een, cusmaan axmed cilmi oo waa beri naga soo wacay jawaab sax ah ayuu bixiyey
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa-iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaab korinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu so ama website-ka www mu edu so mahadsanideen
tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday soomaa markan waxaan u gudbaynaa weydiinta shanaad ee barnaamijka waxay u dhacaysaa yaa aas aasay wakaaladda wararka ee royters aan ku celiyo yaa aas aasay wakaaladda wararka ee royters marka ugu dambaysa yaa aas aasay wakaaladda wararka ee royters way abxidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
waxaan u gudbaynaa dhanka iyo qadadka waxay noo taalla weydiinta shanaad waxaan doonaynaa jawaab saxan inaan u helno aan soo dhaweeya qadkan iyo dhegeystahan ku jira halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة habeen wanaagsan magaca oo buuxa marka hore noogu bilow
dacwo aadan oo joogto degmada dharkeeni
dahabo aadan aadan noo sii dhamaystir
dacwo aadan Mm, magaca saddex dacwo aadan cismaan
Mm, oo dharkeenley ku sugan ah Mm. waxaad ku jirtay kooxda guulaysatay toddobaadka hore waad la socotaan filayaa
ah Mm. waa tahay waan ku soo dhaweynaynaa waxaa inoo taallaa weydiin aan doonayno in aan ka warcelinno marka haddaad la socotay horay usii gudagal
weydiinta hadaan isku day jawaabteeda bawel julis vetry
Mm, waad mahadsantahay jawaabta saxan ayaad haleeshay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye way mahadsan tahay dahabo aadan cusmaan oo dharkinley naga soo wacday waxaa u suura galay weydiintii shanaad oo u dhacaysay ayaa aas-aasay wakaaladda wararka ee royters inay jawaab saxan ka bixiso bawel julius ayaa aas-aasay kun sideed boqol konton iyo kowdii markan waxaan u gudbaynaa weydiinta lixaad ee barnaamijka waxay u dhacaysaa sanadkii dowladda faransiiska ay mamnuucday xukunka dilka ah waxa uu ahaa ba kun sagaal boqol iyo sideetankii ta kun sagaal boqol sideetan iyo kowdii ja kun sagaal boqol sideetan iyo labadii xa kun sagaal boqol sideetan iyo saddexdii aan ku celiyo sanadkii dowladda faransiiska ay mamnuucday xukunka dilka ah waxa uu ahaa ba kun sagaal boqol iyo sideetankii ta kun sagaal boqol sideetan iyo kowdii ja kun sagaal boqol sideetan iyo labadii xa kun sagaal boqol sideetan iyo saddexdii
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr
qadadka iyo dhegeystaan haddii aan soo dhaweeyo hallo asalaamu calaykum
halo habeen wanaagsan
walaasala wacan
waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa
samsom cabdulaahi oo joogta dharkeende samsom oo joogta dharkeende filsan miya
ah oo joogta dharkeende filsan cabdulaahi miya
jamson cabdulaahi waa walaal samsam cabdulaahi noo sii dhammaystir
jamson cabdulaahi nahme
dharkeenle ayaad ku sugan tahay su-aasha daan su-aasha daan ku day waxaan dhihi lahaa kun sagaal boqol sideetan iyo kowdii
waa tahay jawaabta saxan ayaad haleeshay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr
samsam cabdulaahi maxamed way mahadsantahay waxaa u suura gashay weydiintii lixaad oo u dhaxaysay oo ahayd dooro una dhaxaysay sanadkii dowladda faransiiska ay mamnuucday xukunka dilka waxa uu ahaa ba kun sagaal boqol iyo sideetankii ta kun sagaal boqol sideetaniyo kowdii hija kun sagaal boqol sideetan iyo labadii xa kun sagaal boqol sideetan iyo saddexdii waxay dooratay ta oo ah kun sagaal boqol sideetan iyo kowdii sidaas ayay ku noqonaysaa jawaabta saxan weydiinta toddobaad ayaan markan u gudbaynaa waxay u dhacaysaa yaa leh mirahan calanka soomaaliyeed oo carshiga ka nuur oo cirka aad u eg tahay allahayow laga cabsado aan ku celiyo yaa leh mirahan calanka soomaaliyeed oo carshiga ka nuur oo cirka aad u eg tahay allahayow lagaa cabsado marka ugu dambaysa yaa leh mirahan calanka soomaaliyeed oo carshiga ka nuur oo cirka aad u eg tahay allahayow lagaa cabsado إلى بغرك المريض
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دواي أبعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
adoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way abxidhan tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye
dhegeystaan haddii aan soo dhowaya hallo asalaam calaykum waa tahay dhegeystaan qadka ayaa ka go-ay waan ka gudbaynaa waxaan noo taalla weydiinta toddobaad waxaan doonaynaa in aan ka warcelinno waxaan fursad u siinaynaa weli dhegeystayaasha in weydiintan jawaabteeda saxan ay nala wadaagaan aan soo dhaweeya qadkan hallo asalaam calaykum waa tahay dhegeystaan sidoo kale qadka ayuu ka baxay aan soo dhaweeya qadka kale hallo asalaam calaykum
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب أديك فرتمدة دمان صاحبتي إذا برامج كده جتنا دمان صاحب وحان لا هاي هذه وانا تتحكي habeen la mid ah magacuu buuxa noo raacay هذا وما سمتهاي نبعي وفاد محمد علي كانت هاتي تجمد كاران فرتمها فرقة كيكون كنت وانا صاحبتي fahad maxamed cali habeen wanaagsan kaaraan iyo sidil u yahay waa tahay dhegeystaha qadkaya ka go-ay waan kasii gudbaynaa dhegeystayaasha kale ayaan weli fursadda siinaynaa waxaa inoo taallaa weydiinta toddobaad oo aan doonayno inaan ka warcelino qadkan hallo asalaam calaykum habeen wanaagsan magacuu buuxa noogu bilow
magaciigu xaliimo cali salaad degmadooda jir
xaliimo cali salaad miyaa haa wadajir sida lagu yahay waluu fiican yahay
horay usii gudagal ka warcelinta weydiinta
wadaad ku beesa socdiy ilaa cabdullaahi suldaan timcadi
waa tahay jawaab saxan ma aadan haleelin waxaan kusii soconaynaa qadadka kale aan soo dhaweeyay dhegeystahan hallo asalaam calaykum
waalaikum salaam waraxmat habeen wanaagsan magacu buuxa noogu bilow
halo soo dhow toos ayaad ugu jirtaa magacu buuxa noogu bilow
magacaygu waa maxamed cali maxamed
maxamed cali maxamed
aa hilwaan jooga hilwaan
maxamed cali maxamed hiliwaa sida lagu yahay
waa lagu fiican yahay walaal intaan ka warqabo Mhm, soo dhow usii gudagal warcelinta
insha allah haddii aan isku dayo waxay noqonaysaa cabdullaahi qarshe abaan cabdullaahi qarshe waa tahay isku day wanaagsan ayaad samaysay waxaan soo dhaweynaynaa dhegaystaha kale waxay noo taallaa weydiinta toddobaad waxaan goor usi gudbi doonaa weydiinta kale ee inoo xigta halow asalaam calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله magacu buuxa noogu bilow
صالح عبد الله إسحاق
iigu celi
صالح عبد الله saalax cabdulaahi إسحاق isxaaq miya saalax cabdulaahi is isxaaq dharkeenley soo maaho sida lagu yahay u sii gudagal warcelinta iyaale midhahan calanka soomaaliyeed ow carshiga ka nuur oo cirkaad u eg tahay allahayow lagaa cabsado Mm, waa tahay isku day wanaagsan ayaad samaysay markan n Waxaa- axmedow ee, dhegaystahaasiis ee ugu dambeeyey saalax iskuday ayuu sameeyey balse jawaabta ma uusan haleelin Een, su-aasha toddobaad waxay u dhacaysay yaa leh midhahan calanka soomaaliyeedow carshiga ka nuur oo cirkaad u eg tahaye allahayou lagaa cabsado oo kuwii ku caawini lahaa aanay caajis noqon haddaba jawaabta saxda ah abwaanka coliyey gabaygaasi allah u naxariistee waa abwaanadii xaliimo maxamed yuusuf waxaan filayaa inay buwaagtooda ku qoran doonaan haddii mar kale ay soo laabatana ay ka jawaabi doonaan Mm, weydiinta sideedaad haddii aad kusii socoto waayahay weydiinta sideedaad waxaan filayaa in horey laga dafi doono oo laga jawaabi doono waana weydiinta markaasi ugu dambeyda ee aanu baahin doonno weydiinta waxay u dhacaysaa sida tan mid ka mid a xarumaha cilmi baaris ee jaamacadda muqdisho waa ba institute for somali studies ta somali young researchers c somali institute for research xa oo ah somali national studies ee dhegaysta waxaa lagaa doonayaa inaad doorato midka uu yahay waa doorasha su-aashan dhagahana u fur waan ku celinayaa mid ka mid a xarumaha cilmi baaris ee jaamacadda muqdisho waa ba institute for somali studies ta somali yangi researchers a somali institute for research xa somali national studies marka ugu dambeydaan jeclahay su-aashan inaan ku celiyo si ay u jilcanaato oo jawaabta qof waliba uu horay markaasi een, kaga warceliyo mid ka mid ah xarumaha cilmi baaris ee jaamacadda muqdisho waa ba institute for somali studies ta somali young researchers a somali institute for research xa somali national studies waayahay jawaabta saxda waxaan filayaa in la haleeli doono
barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye qadadka iyo dhegaystahan ugu horeeya haddii markan aan soo dhoweeyo halow asalaam calaykum soo dhowow hab- halow asalaam calaykum magaca oo saddexa noogu bilow محمد أبو بكر ولجان codka sare noogu yarqaad maxamed abuukar noo sii dhamaystir محمد أبو بكر معاذ والكي ولجان جبا maxamed أبو بكر محمد
mm, codka ugu hooseeyaa محمد أبو بكر محمد
Mm, wadajir waa tahay soo dhowow ka warcelinta usii gudagal
وحرف كحاء
xarafka xa miya
ونكسر
waa tahay isku day wanaagsan ayaad samaysay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale aan soo dhaweeya dhegaystahan halow asalaam calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
magaca oo buuxa noogu bilow
مبهجو والدان إبراهيم داس وعادقنا الاسكيني
liibaan ibraahin noo sii dhamaystir
والدان إبراهيم آدم Mm, dharkeenley sida lagu yahay
ولقونا نفسنا أنت كورقة Mm, toddobaadka hore dadka guulaysta ayaad ku jirta waad la socotaa
آه سيدي عام Mm, waa tahay Een, usii gudagal warcelinta
هذا اسكو دايو إن حسن حسن يعني Institute for Somali Studies waayahay een, axmed oo dhegaystahaasi jawaabta uu bixiyey waa jawaabta saxda ah oo waa ba oo ah institute for somali studies
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeenna waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isus oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka kafaa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macahadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaab korinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyadaoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu dt edu dt s o ama website-ka www dot mu dot edu dot s o mahadsanideen
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة مؤمنين تايا بالخير waa tahay guud ahaan saaxiibayaal barnaamijka kasmaal inta ayaan cawada kusoo gabagabeynaynaa intaan habeen dambe ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaa